kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono digniinaha xilliga hore iyo ka jawaabista deg dega ah oo aad ka dhegeysan doontaan redio kismaayo mawjada sagaashanka megaartis waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad dhanka farsamada waxaa noo fadhiya daawud cusmaan cali alkhasaale barnaamijka digniinta xilliga hore iyo ka jawaabista deg dega ah ayaa ah mid muhiim ah kaas oo ka caawinaya bulshada inay ogaadaan khataraha amni ka hor inta aysan waxyeelo weyn geysan dooda maanta ay nagala qaybgelayaan xubno markaasi ka socda qeybaha kala duwan ee bulshada oo ah hormuudka hanaankan waxaan ku falanqeyn doonaa muhiimadda nidaamka iyo kaalinta ay bulshada ka qaadan karto ilaalinta amniga iyo xasiloonida barnaamijkan waxaa iska kaashanaya hay-adda sef wall iyo xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed ee s w s c sidoo kale intaan barnaamijka ku guda jirno dhegeystayaasha ayaa kaalin ka qaadan doona iyaga oo martida markaasi la wadaagi doona su-aalo iyo aragtiyo mawduuca ku saabsan annaga oo si wadajira markaasi u falanqeyn doona ahmiyadda doodan ayaa ka hortaga tacadiyadaha ka dhankaa jinsiga iyo bulshada oo lagu wacyigeliyo dhibaatada arrintan waxaa sidoo kale dooda markaasi aan ku falanqeyn doonaa sida ugu habboon ee looga gacansiin karo ee dhibanayaasha la kulma tacadiyadaha jinsiga dooda waxaa kaloo ay noqon doontaa madal markaasi qof kasta uu kusoo bandhigi doono dhibaatada ay arrintu leedahay haddaan soo dhoweeyo martida dooda xiisaha badan oo isugu jira wakiilo ka socda qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo kala ah faadumo maxamed cabdi guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo ubax yuusuf cadaani oo ka socota jaamacadaha iyo sidoo kale mawluud xasan deer xogeyaha ee dabcan dhallinyarada ee degmada kismaayo xamdi maxamed yaasiin oo ka tirsan gabdhaha wariyaasha ee ka howlgala magaalada kismaayo iyo cabdiqaadir cali cabdi oo isagana ah wariye dhammaantiin kusoo dhowaada redio kismaayo iyo doodan xiisaha badan idinkoo dabcan mikrofoonka kusoo dhowaanaya qof kastana dabcan uu magaciisana ku bilaabayo waa mahadsantahay cabdirasaaq waa dhownahay magacayguna saa hore usoo xustay waa xamdi maxamed yaasiin barnaamijka waa kudhowna waa mahadsantahay bismillaah magacaygu waa ubax yuusuf cadaani waana ku dhawaay magacay waa faaro maxamed cabdi waana ku dhawaay barnaamijkana ka qeybaad waliid xasan ahna xogayaha golaha dhalinyarada ee degmada kismaayo cabdisaaq aad baad umahadsantahay waana ku dhawaay barnaamijka
magacayga waa cabdiqaadir alcabdi cabdiqaadir liish
inta badan bulshada ma fahansanaa nidaamka digniinta xilliga hore iyo ka jawaabista deg dega ah ee loo soo gaabiyo iwar iyo sida markaasi loola falgalo inta badan kiisaska tacadiyadaha ku salaysan jinsiga khilaafaadka dhulka colaadaha qabiilka iyo khataraha kale ee amniga waana markaasi kuwo quseeya sababo aan la garanaynin iyadoo dabcan ay tahay waxyaabaha ugu badan ee maanta si weyn aan u falanqeyn doono islamarkaana la daraaseen doono arrintaasi sidoo kale qaar ka mid a dadka gaar ahaan kuwa markaasi u nugul dhibaatooyinkana dabcan kala kulma meelaha fogfog ma haystaan fursad toos ah oo ay ku helaan nidaamka digniinaha xilliga markaasi khataraha dhibanayaasha jinsiga iyo noocyada kale ee rabshadaha waxaa kale oo laga yaabaa inaysan garanaynin meel ay taageero ka raadsadaan ama sidoo kale ay ka heli karaan ilaalin caawimaad sharci ah ama adeegyo markaasi nafsi ah oo dabcan loo baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u helaan haddii aan la helin kaalin ballaaran iyo dadaallo looga hortegi karo khilaafaadka waxay noqonaysaa kuwo aan waxtar lahayn taasi oo bulshada u horseedaysa inay noqdaan kuwo u nugul xiisadaha iyo rabshadaha markaasi sii kordhaya waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan dabcan barnaamijkan gaarka ah ood ka dhegeysanaysaan radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijkan oo ah digniinaha xilliga hore iyo ka jawaabista deg dega ah waxaa dabcan iyadana qeyb nagalana nagala ah dhegeystayaasha iyagoo iyagana barnaamijka dooda qeyb nagala ah si toosna usoo wici kara idaacadda lambarkeeda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar hadday dabcan su-aal tahay iyo aragti ku saabsan mawduuca si toosa ayay iyagana dooda qeyb nagala yihiin barnaamijkan oo ay iska kaashanayaan hay-adda sef wall iyo sidoo kale s w s o oo ah xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed ee s w s c waayahay dabcan waxaan rabaa inaan martida dib ugu noqdo waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha haweenka ee degmada kismaayo aragti ahaan maxay tahay hanaanka digniinta xilliga hore iyo ka jawaabista deg deg ah
aad baa umahadsan tahay cabdiqaadir waxaan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad barnaamijkan aada rabto inaad dadweynaha soomaaliyeed ugu baahiso ama aada gaadhsiiso waxaan marka labaadna u mahad celinayaa hay-adda s w s c iyo sefulol oo barnaamijkan aada isugu dhabar jebiya in ay wax badan ka ogaadaan bulshadu marka aan gudagalo labada toobig ee ah in laga hortago barnaamijka iyo in wax laga qabto labadaba waad ogtahay dadka soomaaliyeed waxay ku jireen muddo dheer dhibaatooyin soo noqnoqday oo aada u baahsan waxaana laga yaabaa in dadku saadaalin karin waxyaalaha soo socda iyo waxyaalaha markaa dhici kara run ahaantii waxaad moodaa barnaamijkan haddaan nahay tiimkan in aan wakti badan iyo juhdi badanna lagu geliyey si aan u kala qeexno labadan barnaamij wax laga waa marka aad aragto sansaar oo soo socda ama hadday noqoto abaaro hadday noqoto duufaano hadday noqoto col wixii soo socda saansaankeeda inaad garato oo aad garato soo socoto hadda forxam ahaan beri dhowto waxaa magaalada ka dhacay gabdho tictok iska dhibaateynayo oo kicin bulsho waday isla markiina ay dowlad goboleedka jubbaland gactay oo isla markiiba iyaga oo walaala oo gacmaha saysta laga soo bixiyey stationkii taasi waxay ahayd arrintii u baahnayd in wax laga qabto oo deg deg ahayd waxbaa laga qabtay oo laga hortegayay oo wax lagaga qabtay tan oo maxay ahayday saadaashinu waxa weeyaan in wax aad garan karto hadda saansaan colaadeed oo kale ay kuu muuqdaan wax isku hubguranaya dad iska saaraya xaafado la cidleeyoo kale guud guud ahaan in la qeexi karo labadaa toobig marka waxaan jecelahay in dadku ay sidaa u fahmaan annaguna aan fahansanahay tiimkayguna way ii falanqeyn doonaan insha allah waa tahay waxaan siinayaa dabcan xogayaha dhalinyarada ee degmada kismaayo xogaye dabcan haddaan isla su-aashaas aan weydiiyey guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada kismaayo aragti ahaan maxay kula tahay hanaankan digniinta xilliga hore iyo ka jawaabista deg deg ah cabdirasaaq waa aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaya mar labaad barnaamijkan iwar champion waa barnaamij run ahaantii fikir ka yimaaday bulshada reer kismaayo barnaamijkana waxaa waaye digniinaha hore iyo ka jawaabistooda haddii la arko marxalada ama waxyaaba khatar ku ah dhanka amniga iyo jiritaanka bulshada xaggeeda in isla markiiba xogtii lasoo gudbiyo sidoo kalena si dhaqso ah ama si hore looga jawaabo arrimaha ayaga ah waa hagaag waayahay aada umahadsantihiin dabcan barnaamijkan gaarka ah waxaa iska kaashanaya hay-adaha waa dabcan xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed ee s w s c iyo sidoo kale hay-adda safe wall iyada oo dabcan la rabo in wacyigelin badan lagu gaarsiiyo bulshada sidii ay uga hortegi lahaayeen ama ay u ogaan lahaayeen digniinta xilli hore islamarkaana looga jawaabi lahaa si deg deg ah isla markiiba iyadoo dabcan barnaamijka ay qeyb iga leeyihiin xubno muhiim u ah bulshada islamarkaana wacyigelintan si wanaagsan markaasi bulshada u fahansiin karaa dhegeystayaasha ayayna qeyb ayay nagala noqon karaan dabcan doodan iyaga oo soo beegsanaya laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar kaalin ayay kuleeyihiin doodan islamarkaana qeyb ayay nagala qaadan karaan iyagoo si toosa usoo beegsanaya raadiyaha islamarkaana aragtidooda iyo su-aal ku saabsan mawduuca miiska noo saaran iyo sidoo kale dabcan xubnahan muhiimka ah ee barnaamijkan aan ku casuubnay wixii su-aala ay ka weydiin karaan iyo haddii ayba jirtaba digniin noocaas oo kale ah wixii aad ku saadaalin lahayd ama aad ku sifeyn lahayd oo kale tusaale ahaan bulshada iyo deegaanka aad joogto hadday jirto caqabad noocaas oo kale ah si islamarkiiba si deg dega looga hortago sida tusaale ahaan ay usoo qaadeen guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada kismaayo iyo sidoo kale xogayaha dhalinyarada ee degmada si guudna ay tusaalooyin uga bixiyeen martida ayaan weli dabcan ku jirnaa kaalintooda waxaan siinayaa ubax yuusuf cadaani oo dabcan ka mid ah ardayda jaamacadaha ee magaalada kismaayo waa kusoo dhaweynayaa dabcan isla mawduucaas ayaan weli ku guda jirnaa marka ay noqoto hanaanka digniinaha xilliga hore ka jawaabista deg dega ah muhiim intee la eg ayay uleeyihiin u leedahay badbaadada bulshada hore waxaa waaye barnaamijkan waxaa la dhahaa ali one ali response waayahay si bulshada markaaseeto laba qodob oo kale ah ka hortag iyo maxaa la yiraahdaa ka jawaabis kow in laga hortago bulshada waxyaabaha ka dhexdhici karo labo in laga jawaabo bulshadii lagu xiro ama laamaha amniga ama meelaha ay quseysay dhibaatada markaas laga dareemayay meelahaan u aragni inay wax ka qaban karaan bulshadu waxay muhiim ugu tahay barnaamijkan xaafadaha lixda xaafadood ee kismaayo way ka dhisan yihiin ewa championkan oo lixda xaafadood ku jira boqolkaas qofaa waxay sahlaysaa oo xaafad walba joogta inay soo si deg deg ah ay usoo gudbiyaan xogaha markaas xaafadaha dhexdeeda ka jiro hadday noqon lahayd i d b yadii hadday noqon lahayd barakacyaasha meelaha laysku dagaalo ceelasha oo kaleetood waa meelaha laysku dagaalo dhibaatooyinkana ka imaado iyo meelaha kaleetoodo mugdiyada ah oo access aynan dadka badana aynan u wada lahayn aynan gaari karin inay soo gudbiyaan hadday arkaan wax falal ah markaaseeto lagu sameynayo kaleeto sidaan wada ognahayna bulshada kismaayo iyo booliska aad bay iskugu xiran yihiin waxaana u sababay tiimkan oo gaarayo boqolkaas qof oo ka shaqeeya sidii iskugu xiri lahaayeen bulshadii iyo booliskii sidii loo helo yaana muhiimadda waxaa weeyaan in si deg deg ah xogti loo hale si looga jawaabo wax walboo deg deg loo loo maqlo oo jawaab deg dega looga bixiyo bulshadii dhibaatadii kusoo socotay ayay ka joojinayaan markiiba dhibaatada la arkay kadibna in xal la helo ha in xal la helo dhibaatadiina in meelihii markaas lagu xalin lahaa loo gudbiyo dabcan hadduu keyska uu quseeyo booliska booliska loo geeyo hadduu keyska laamaha maxaa la nabad sugid oo kale uu quseeyo loo loo wareejiyo si maxaa la dhahaa si deg dega looga jawaabo bulshadii badqabkoodana looga wada shaqeeyo bulshada iyo ciid alaamaha amniga kala duwan iyo jubbaland inay ka wada shaqeeyaan waa tahay way aada umahadsan tahay waxaan soo dhaweynayaa cabdiqaadir cali cabdi oo ah dabcan wariyaasha ka howlgala ee magaalada kismaayo dabcan mawduucyada inta badan aan ka hadlayno waa wacyigelin waana waxaanad ka garan kartaa bulshada aan casuumnay ee barnaamijkan aan ku casuumnay isugu jira bulsho wacyigelintii iyo mawduucii la rabo inay si guud u faahfaahiyaan islamarkaana ay bulshada gaarsiiyaan xogta uu xambaarsan yahay mawduucan oo ay iska kaashanayaan xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed ee s w s c iyo sidoo kale hay-adda sefwall iyadoo oo dabcan martida aan kusii guda jirno weli dhegeystayaasha ayaa iyagana barnaamijka qeybka dhegeystayaal oo dabcan si toosa usoo beegsanaya lambarka idaacadda isla dooda miiska noo saaran ayay iyagana ka dhiibanayaan aragtiyahooda iyo fikradahooda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa haddii dabcan su-aal iyo aragti aad qabto intaba waan kusoo dhaweyneynaa cabdiqaadir ayaan siinayaa intaan siinin dabcan dhegeystahan ayaan siinayaa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waa kusoo dhaweynaya walaal barqa wanaagsan cod cod codkaaga adoo korna ugu qaadaya magacaha intee joogtaa waa kusoo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogto axmed cali ow soo dhawow barnaamijka mala socotay haye maxaa dabcan aragti ah ama su-aala ood qabtaa haye soo dhawow
su-aasha aan qabo waxay tahay marka la leeyahay ali ali wanan ali rismon waya macnaha su-aasha aan qabo ma dumarka ayuu gaar u yahay bacdama barnaamijkan martidu ay ku badan tahay dumar ay u badan yihiin oo quraana macnaha ma digniinahaas iyo kafagaas ama dumarkii jinsiga la xiriira miya waa su-aasha aan qabo ma garta waya
aragtida hadaa ku daro horta ani sida aaminsana aragtideyda waxyaalaha bulshada dhinaca dhaco hadda sida gabadh u dambeysay ka dhabaajinaysa qaasabka meelaha isugu yimaado ama ha ahaadan goobaha biyaha taawunka badanaa waxyaalaha ka dhaco waxaa mataqaana ka jawaabo nabadoonada caaqilada hay-adan marka hay-adda hadda bulshadii oo arrin bulshada mataqaana ula sii wareegaysa hadday tahay aragti ahaan ani marka waa su-aal maaha waa aragti ahaan waa soo dhaweynayaa oo lala feebsado bacdama cabushooyinka ay bateen marka su-aasha qabaa
waa hagaag waayahay waa tahay aada umahadsan tahay waa uga mahad celinayna dabcan dhegeystahaasi su-aashaas iyo aragtidaasi dabcan uuna soo weydiiyey waana uga mahad celinaynaa dhegeystayaasha iyagana qayb ayay ka yihiin laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsanayaan martida ayaan dib ugu noqonaya cabdiqaadir ayaan siinaya cabdiqaadir maxay yihiin noocyada khataraha amni ee hanaanka dabcan uu kormeerayo oo dabcan sheegaysa inay muhiim tahay in la ogaado marka hore intaysan dhicin waxan
aada u mahadsan tahay horta barnaamijkan ewar championka waxaa loo tababaray boqol qofood oo kan isugu jira rag iyo dumar soo aragnay soo barkeen bulshada muhiimada ayaga ay uleeyihiin waxaa waaye saan ad tusaalaan kasoo qaadba dadkan qaxootiyada joogan oo kale shaqaaqooyin hadday ku dhacaan dafaas waxaa lasoo wacaa gudoomiyaha kaamka dana asagan maana waxaa soo wacaa tiim kamid ah tiimkan ku jira ewar championka sifoo barnaamijyadii looga hortago maana qadaraha taagan anaa taas waxaa dhigaysaa in barnaamijkan championka maana bulshadii ay fahamtay maana muhiimad gaar u leeyahay marka taasaa maana ay u tahay kan hamiyad gaar ah aada masantahay waya dhegeysta ayaa ku jira qadka aan siiyo assalaamu calaykum calaykum asalaam warahmatullah barakaatu waa kusoo dhaweynaya walaal magaca halkaa joogto cabdisamed baa ladhaa walaal cabdisamed argada cabdisamed aye barnaamij mala socotay niyow fahan yar baan ka yar qaatay oo ah ujeedkuba waxaa weeye sida looga jawaabo dhibaatooyinka bulshada dhexdooda ka dhaca miya mise waxaa weeye waa dad gooni iyo gruub gooni oo hawl cusub hadda lagu soo kordhiyey waa su-aalaha qaba way aad macnaha fahamka hagu aad fahamkiisa yar yaga yar dadban inaadan jawaab helayninba tusaale ahaan inaadan wax jawaab oo waxa hawshaa ku saabsan aan helaynin adiga nasiibkaaga dad badan inta badanba markii ay waxyaabaha wax jawaabo fiican ka waneen kamaba jawaabaan oo maba gudbiyaan xataa laabaha booliska looma gudbiyo cabsamadow intaysan cabsamadow intaysan wax dhicin wacyigelinta waxay sheegaysaa intaysan waxa dhicin ka hor in lasii ogyahay lagana jawaabi karo xilli hore si aysan wax u dhicin ka hor in ifafaalo la haayo oo colaadaha iyo saansaanta marka la dareemo wax intaysan dhicin ka hor la ogaado dabcan waana waana lama qorsho wax waa wax un aan sii ogaan karin oo aba dee dad isku dhacay oo xaafad islaysanka ay ka mid tahay oo laba xaafoo isku dhacay ama ay ka mid tahay dee tuulo soo dhacday ama guluug istaagto dad dhacday ama dib u geysatay iyo wax system kale iyo program kale ku socda waa lama kala hajisay dabcan aragtidaas waa saas waana fahmi doontaa dhegeyso idaacadda mawduuca iyo barnaamijka ugu socdaa dabcan martida ayaan dib ugu noqonaynaa ayaana inta badan ku fahansiin doonaa waad mahadsan tahay waya wa wa wa dabcan waa mahadsan yihiin dhegeystayaasha maadaama mawduuca hal mar waayahay mawduuca maadaama hadda uu barnaamijka hor leeyahay inay dhegeystayaasha aan fahan leeyahay si haddii loo fiiriyona mashruucan ama programkan ma ma mid cusub ma aha dabcan su-aalaha ay kusoo noqonayaan axmed oo kale hadda su-aasha wuxuuna weydiiyey dumar keliya miyaa loogu talagalay barnaamijka marka waxaa rabnaa inaan cadeyno waxa loogu talagalay iwa championa la dhahaa waa early warning early response bulshadii in laga helo xoogihii hoose fahmaysa waa dareemaysaa dee in boqol qof oo xaafadaha kala duwan ku jirto sidai xogta ay ku heli karaan bulshadii marka in maxaa la dhahaa xogtii ay ogaadaan xogtii markay ogaadaan inay maxaa la yirahdaa soo gudbiyaan wixii la saadaalinayo kaleetood haddii buunbuunis dagaal uu jiro kaleetood inay soo sheegaan si aan ugu xiriirino laamaha amniga aniga waxaan isku xirnaa marka laamaha amniga iyo bulshadii bulshadii wixii ka dhex dhaco inaan laamaha amniga la wadaagno sidii looga hortago dhibaatooyinkaas waxyaabaha laga hortagayo oo bulshada loo qabanayana ma aha dumarka oo keliya dhammaan bulshada waxyaabaha ka dhexdhaco oo shaqaaqooyinka ama amni darada la xiriira xataa qayb bay ka yihiin waxyaabaha amni darada la xiriira xataa haddiina loo soo gudbiyo ama aanan ogaano xaafadaas aan joogno aan ku ogaano isla markiiba waxaan sameynaa waxaan haysanaa systema haysanaa o d k ah nidaam baa haysanaa systema oo aan kula wadaagayno hay-addii xogta ku gaarsiinayno sidoo kaleetana laamaha amniga aan ku gaarsiinayno marka boqolkan qof waa boqol qof oo loo tababarawaa loo tababargeliyaan si ay xogo soo xidhraamaan islamarkaana ay hay-adihii ay qusaysay ay ugu bandhigaan aad iyo aad wa waa tiam loo tababaray xitaa waxaa jirta dobley xitaa tiam baa jooga ayaga naftirkooda sidaas oo kale kaaga shaqeeya marka system ay kusoo shubaan xogtii markaas meesha ka dhacdo o d k a lagu soo shubayaa xogtaas o d k ga markii lagu soo shubo xogtaas o d k ga markii lagu soo shubo laamiha amniga iyo hay-addii toose ay ugu kala dhacayaan waya waa mahadsan tahay aada u mahadsan tahay so waxaan soo dhaweynayaa xamdi maxamed yaasiin oo ah gabdhaha wariyaasha ee ka howlgala ee magaalada kismaayo xamdi haddii aan ku weydiiyo su-aashii abdiqaadir aan weydiiyey oo dabcan muhiim ah wacyigelinna xambaarsan maxay muhiim u yihiin noocyaa noocyada khataraha amni ee hanaanka dabcan u horseedi kara oo soo sheegaya si xil horeba loo helo xogtaas
su-aashaada haddii aan u gudagalo systemkan horta iyo barnaamijkan waxa uu muhiim ugu yahay mataqaanaa ka hortaga dhibaatooyinka xaaladaha amni oo dhacaya horta kow bulshadii inay fahansan yihiinoo wixii la og yahay waxaa la dhahaa war la helaa tala la helaa wixii dhaca oo soo socda markii la og yahay baa mataqaanaa laga hortegi karaa ama wax laga qaban karaa ama laga jawaabi karaa so horta waxa ugu muhiimsan oo bulshada barnaamijkan wacyigelinta uu muhiim ugu yahay inay bulshadii ogaadaan lana ogeysiin karo khataraha soo socda ay ka digtoonaan karaan haddii wixii dhacaana ciddii ku shaqada lahayd loo gudbiyo oo laga jawaabo tusaale barnaamijkan hadda rabadaanta intii lagu dhex jiray waxaa batay ciyaal yaryar dhalinyaro yaryar oo shan iyo toban afar iyo toban lix iyo toban daadooda udhaxayso oo xaafadaha magaalada dhexeeda rabsho ka bilaabay inay goobay ganacsiga tuuriyayaan hoyooyinkii caanaha gadanaya inay tuuriyayaan soo isla bulshada dhexdeedii ayaa u arkay inay caruurtan yaryar oo dhalinyarada soo koraysa ay amnigii iyo bulshadiiba khatar ku yihiin kadib ayagiibaa soo gudbiyey laamihii ammaanka gaar ahaan booliiska iyo degmadii baa lala wadaagay asbuucii lasoo dhaafay lixda xaafadood oo magaalada kismaayo waxaa ka socday howlgallo lagu soo qaqabanayo caruurtaas yaryar maadaama ay aada u da-yaraayeen oo aan mataqaanaa intooda badan dee xabsi in la geeyo aysan wacyigelin ay ka horreysay in waalidkoodii lala kulmo in la wacyigeliyo in la dhaho caruurtiina ceshada in la dhaho yacni loo sheego khatarta amniya oo haddee waxay sii socdaan imaan karaa marka barnaamijkan bulshadana muhiim buu u yahay sida hore loo sheegana dad u tababaran oo u caaboon oo ka shaqeeyaa jira haddii bulshadii ay fahmaan oo la qabsadaan waxaan aaminsanahay wax badan inuu wacyiga iyo dhacdooyinka iyo bulshada wacyigooda baraarugooda u koru qaaday waa mahadsan tahay ya aada umahadsan tahay waxaan dib ugu noqonayaa guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada kismaayo waxaa jira shakhsiyaad horseed u ah hanaanka digniinaha xilliga hore iyo ka jawaabista deg deg ah bal noo sharax yay yihiin shakhsiyaadkaasi maxayse door dabcan uga qaataan arrintan ama sidayse door uga qaataan baan dhaho arrintan
aad baa umahadsanta cabdiqaadir waa runtaa waxaa jira tiimam tiimkan boqolka ee laguu sheegay lixda xaafadood ay ka dhisayen xaafad walba waxay leedahay guddoomiye oo guddoomiyaha xaafadii hore u jiray iyo guddoomiye tiamkan ka tirsan waxay leeyihiin wada xiriir iyo iskaashi ay leeyihiin si ay uga hortagaan maaragtay dhacdooyinka la saadaalinayo inay yimaadaan marka waxaad waa waxay muhiim ugu tahay inay isku xidhmaadaan inay ku xidhnaadaan iyaguna laabihii amniga si looga hortago ta kale waxaan kugu darayaa in barnaamijkani uu barnaamij bulshadoo dhan ay muhiim u ah haweenka keliya muhiim uma aha bulshadoo dhan buu muhiim u yahay hadda goobaha dabku ka kacoo dhan kale si deg degaa looga jawaabaa goobaha maaragtay jaamku ka jiro waa ogtahay bil rabadaanaa jirta wadooyinku waa xidhan yihiin mashquul jaamaa jira waa traficadi meel walba way taagan yihiin waxaa laga yaabaa jaamkaas in si deg dega looga jawaabo oo markiiba inta lala hadlo traficada timaado wadooyinkii dadkii laga kala baneeyo marka guddi isku xidhan oo ah guddoomiyaashii xaafadaha ee ugu dhisnaa xaafadaha iyo guddigii champion-kan ka dhisnaa oo isla shaqeynaya ayay barna iyo amnigii ayay muhiim u tahay inay barnaamijkaas ka wada shaqeeyaan waana lagama maarmaan inay dadkaas wada shaqeeyaan haddii dadkaas si dhab oo xoogan ay wada shaqeeyaanna waxaa waxaa diyaar garoobaya ama ama ay barnaamijkaas wada gaadhaya deegaanka kismaayo iyo nawaaxigooda dadkii ku deganaa waxayna noqon doontaa waddo dheer oo dadku raacaan oo isku raacaan oo looga looga hortago dhibaatooyinka waa gartay marka laga soo tago boqolkaa qof loo tababaray inay bulshada wacyigeliyaan islamarkaana ay tusaan in waxaan intaysa dhicin ka hor ay tahay in laga hortago ama lasiiba ogaado diiniin noqoto dadka ku lug lahaan kara falkan ama dhibaatada ayaga looga cabsan karo looga cabs cabsi ee ka imaan karto inay barnaamijka ayaga ku lug leeyihiin sidee looga hortagay ayaga maxaa muxuu yahay doorka la qaadan karo maxaa la sameynaya waxaa looga hortegayaa isla markaaba meesha waa la tegayaa waxaa la qabanayaa dhexdhexaadin in arrintii bal in la damin karo haddii championka iyo xaafaddu ay damin karaan waa la daminayaa waa la hadalsiinayaa hadday gacantooda ka badnaatana waxaa loo gudbinayaa lamaha amniga sidaas ayaa barnaamijka gacanta loogu qabanaya waayahay waa waa mahadsan tahay xogayahan siinaya dabcan waa xogayaha ururka dhalinyarada ee degmada kismaayo mawlud mawlud markay noqoto dhalinyarado kale waa tii hadda dabcan la sheegayay waxyaabaha ugu badan ee hadda xaafadaha oo kale ee dhibaatada ugu badan ama keeni karaba fawdo ku saabsan inay bulshadu dhibaato kala kulanto culeyso ay kala kulmaan kadibna lagu wargeliyo laamihii ammaanka ama hay-adihii ay qusaysay inay ka jawaabaan cabashadaasi ama caqabadaasi dhalinyarada wacyigelintooda ay waa sidee sidayse u qaataan markay noqoto in falkaa laga hortago
cabdisaaqow aada u mahadsan tahay waxaa umalaysaa inta badan dhegeystayaasha naftigooda barnaamijkii in waxyaaba yar mugdi uu kaga jiro qeybaha kamid ah waxaan rabaa horta intaadna su-aashaas u gudagelin wax yar inaan u iftiimiyo ali wanin iyo ali risbon haddii aan u gudagalo ha ali wanin oo degniinaha hore degniinaha hore ayaan rabaa inaan tusaale yar ka bixiyo degniinaha hore tani waa nidaam ogaa ogaanshaha ama digniin bixinta xaaladaha ama dhacdooyinka khatarta ah suurtagalka ah sida macluumaadka ku saabsan colaadaha masiibooyinka dabiiciga ah ama saxaradaha bulshada waxay isticmaashaa xogtan saadaasha cilmi baarista iyo isgaarsiinta si loo ogaado xaaladaha deg dega ee imaan karo marka labaad hadaan u gudagalo ali risbon oo jawaab celin hor leh markii digniin la helo waxaa lagu dhaqaaqayaa falcelin deg deg ah oo ku saabsan sidii loo yareyn lahaa ama looga hortagi lahaa xaaladaha khatarta ee markaa jiro haddii su-aashaada u noqdo dhalinyarada runaantii horta inta badan markaad fiiriso bulshada markaad fiiriso boqol kiiba toddobaatan iyo shan waa dhalinyaro xaalad walba oo dhacda ama wax walba oo dhacana waxyaabaha inta badan lahaa khatar bay ku yihiin waa dhalinyaradii ka guddi ahaan guddigan iwar championka ah shaqadiisa asaga inta badan waxaa waxay tahay inay la shaqeeyaan gudoomiyaasha xaafadaha gudoomiyaasha xaafadahana waxay kusii xirayaan laamaha amniga marka dhalinyarada inta badan maadaama laga sheego inay dhibaatooyinkan ayaga yihiin way ahaan jireen inta badan laakiin inta hadda barnaamijkan u bilowday wacyigelin fara badan aan sameynay la talin fadan badan aan dhalinyarada la sameynay goobo badan aan ku booqanay waxay noqotay in waxyaabihii marka hore dhalinyarada ay ku kici jireen oo ahaa in ciyaal weere ay noqdaan ama foodooyin waqtiyada aroosada ay dadka dhibaan waxyaabihii waxay noqotay hadda in ay dib usii nusqaamayaan dhalinyaro badan oo barnaamijkaas u istaagtay oon wacyigelinada siinay oo u mahad celinaya ka kismaayo ahaan runaantii isbedel weyn ayaa hadda ka muuqdo dhalinyarada sida hore ama foodada waaga lagu aqaanayna ma aha waaya waaya waa waa hagaag waayahay waxaan ku laabanayaa dabcan ubax yuusuf cadaani oo ka mid ah dabcan ardayda jaamacadaha magaalada kismaayo waayahay marka loo fiiriyo bulshadoo kale maxay muhiim ugu tahay in haweenka dhalinyarada iyo hogaamiyaasha bulshada ay ka qayb qaataan hanaanka digniinaha xilliga hore iyo ka jawaabista deg deg ah ka hor inta aysan dhibka uusan dhicin
waa mahadsan tahay haddii aan ku socdo su-aashaada waxay muhiim ugu tahay in dhalinyarada haweenka maxaa la yirahdaa ay qeyb ka wada noqdaan barnaamijkan ay ka shaqeeyaan haweenka horta waxaa waaye kuwa ugu koowaad ee xogta kusoo dhacdo sababtay taa xaafadaha dhibaatooyinka ka dhaca ayay si maxaa la yidhaha deg deg ah ayay ku maqlaan hadda barnaamijkan oo kaleetood oo ewa championka ali wanin ali responsiga taasi marka waxay ka dhigan tahay dadkaas isku tiradaas intaas la eg qayb baa dhalinyaro ah qayb baa maxaa la yidhaha disability people baa ku jira oo dadka naafadaa ku jira oo gaarsiinayo xogtii iyo wacyigelintii dadkii la midka ahaa bay gaarsiinayaan dhalinyaraa ku jira dhalinyaradaas waxay gaarsiinayaan dhalinyaradii kaleetood mafahmaysaa marka waxay noqonaysaa wixii wax la daadejiyey maamul daadejin baan dhahnaa waa xog daadejin mafahmaysaa in dhalinyaradii iyo bulshadii iyo waaba jambionka loo tababaray ay xoogta sii daadejiyaan ay dhalinyaro badan ku baraarugaan ay haween badan ay ku baraarugaan dhammaanna ay la shaqeeyaan laamaha amniga jubbaland si dhammaanteen aan uga wada shaqeyno nabadda iyo xasiloonida deegaanka sababtay tahay xasiloonida iyo nabadda deegaanka annaga ayaa dan noogu jirtaa khaasatan waxay saameynaysaa nabaddarada dumarkaay saameynaysaa dumarka marka waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol aada ugu ugu hididiilo badan brogaraamkan inuu hirgalo waxaan u leeyahay waxaa jirta haddii falal dembiya oo kaleeto ay arkaan oo ay ay maleegayaan argagixisada oo kaleeto inay soo gudbiyaan si deg dega ilaamaha amniga ay ugu soo gudbiyaan si si deg dega looga jawaabo looga hortago dhibaato bulshada loo geyn lahaa marka dhibaatooyinkii ay soo gudbinayeen oo deg degtaasi looga jawaabay inta bulshada aynan saameynin wax walba oo bulshada markaas soo dhexgalo saameynteeda ay leedahay waxaa la ilaalinaya oo laga hortegaya waxay tahay saameynta ay geysan lahay waa gartay odayaasha iyana soo qaybka ma aha iyo odayaasha qaybka ah dhalinyarada qaybka ah culimaamudiinka qaybka ah dadka la dhaho waa laga waa la heeb sooca ayaa qaybka ah i d b sida qaybka ah yaana bulshadii oo dhan baa ku dhammaystiran waa gartay marka guddigan tobanka qof ka kooban aad sheegtay ragga iyo dumarka isugu jira ma magaalada gudaheeday ka howlgalaan mise tuulooyinka iyo deegaanada kale iyagana waad gaarsiisaan fariinta horta fariinta si guud waxaa loo gaarsiiyaa jubbaland dhammaantooda la gaarsiiya deegaanada kismaayo hoos yimaadaa la gaarsiiya waatan hadda aan wadnayba qaybka ahba ama aan media aan u marino ama maxaa la wacyigelin kaleeto loo sameeyo si guud bulshada la gaarsiiya tan kale markii laga soo tago guddigan inteebuu ka dhisan yahay lixda xaafadood oo kismaayo uu ka dhisan yahay sideed qof oo ka mid ah ayaa waxay u haysaa system o d k ah waxay leeyihiin grubyo wasaab ah xogta halkaasaa lagu soo gudbinayaa xogta markii lagu soo gudbiyana o d k gaa la gelinayaa automatically hay-addii iyo maxaa la laamaha amniga ayaa lala sheergareynayaa informationkii waa
mahadsantahaybdisaaq waxaan kugu darayaa cafwan barnaamijkan waxaa weeye barnaamij soo socday hal sano ma aha barnaamij maanta iyo shala bilowday barnaamijka wuxuu soo socday sanadkii labaadba ayuu hada gelayaa run ahaantiina waxaa ku cadaynaysaa in barnaamijkani uu shaqeeyey xag dowlad ahaan iyo xag shacab ahaanba waxaan nahay kismaayo magaalada ugu shaqaaqada yar ama ugu dhibaatada yar dalka soomaaliya taasina waxaa keentay oo hormud ah guddiyaashan ka shaqeynaya kahortaga iyo ka jawaabida deg dega ah iyo laamihii amniga iyo shacabkii oo isku xidhan ayaa fududaysay ama maaragtaay dhib yaraysay inayna ka dhicin wax dhibaato ah deegaankan marka dadkan guddida ah ee shaqaynaya amniga iyo dowladdiiba la shaqaynaya waxaan kugu ableed garaynaya inay sanadkii labaad u socoto shaqaaqada deegaankuna ay sii yaraanayso xataa haddii sida ay ku xamdi ay sheegtay wiilashii yaraaye dhagaxa tuuraaye in markiiba gacanta lagu soo dhigiyo markaa guud ahaanba waxaad moodaa dawlad iyo shacab ahaanba inay isku xidhan yihiin dadka reer jubbaland iyo iyo iyo iyo deegaamadooda waa gartay waya waxaan siinayaa xamdi maxamed yaasiin iyo dabcan oo iyo dabcan cabdiqaadir oo iyagana ah wariyaasha ka howlgala magaalada kismaayo isla markaana ka tirsan iyana guddigan boqolka qof ka kooban waayahay kanta waa yahay xamdi maxamed yaasiin ka warbaahin ahaan wacyigelinta aada samaysaan maxay tahay marka loo fiiriyo in xogtan ay gaarto bulshadii iyo hay-adihii amniga si looga jawaabo ka hor inta aysan dhicin falkaas laga cabsi qabo
cabdisaq waa mahadsan tahay mar kale su-aashaada aad yani ka wariye ahaan sidaa uga qayb qaadano saasaan u fahmay ama saan u samayno dhanka wacyigelinta dhanka wacyigelinta marka laga fiiriyo horta wax walboo la qabanayo dadkii haddii aan media loo marin ma ogaan karaan sababto a hadda inteenaan fadhina xogta aan ka hadlayno haddii maanta intaan meel cidlaa fadhiisan ay isu sheegi lahayn cidna ma gaari lahayn so annaga waxaan mataqaanaa doorkayaga uu yahay dadkii markii la wacyigelinayo o kaleeto waxaa loo baahan yahay horta shaqadan la qabanayay dadkii inay ogaadaan oy caddaato soo dadkii shaqadii sidii loogu caddeeyo waa inaan anagu qaadano doorkayagii ka miidiya ahaan oo waxaan inaan miidiyihii u gudbino bulshada wacyigelinteediina aan ka qayb qaadano sababtoo a bulshada mataqaanaa inta badan mediaha way ku xiran yihiin dadka reer kismaayona aad bay u dhageystaan idaacadaha aad bay ula socdaan doorkayaga intaas weeye iyo ina kaloo badan barnaamijyadana inta badan markii la qabanayo waxa ugu badan horta oo barnaamijkan loo sameeyey waxay ahayd bulshada xogta ku dhex jirto horta in la ogaado see lagu ogaanayo marka bulshadii haddii aan la wacyigelin haddii aan loo tegin haddii waxay qabaan aan la ogaan dadku markay caaboon yihiin oo wacyigooda kor loo qaado oo la wacyigeliyo ay xog soo saaraan xogtaasna inta ugu muhiimsan baa markaasi la gudbiyaa wixii dee ay munaasab lamarsiiyana waxaa jira habab kaloo mataqaanaa hay-adaha iyo nidaam kalea jiro loo dhigo iyagoo qofka maaragtay dignitigiisa la ilaalinayo kadibna ha sharaftiisa la ilaalinayo kadibna mataqaanaa la caawiyo wax laga qabto waxaa uga mahad celinayaa s w a c iyo sefwolli gaar ahaan s w a c tiamkan guddiga ah ee loo tababaray boqolka qof oo kontonna ay dhoobley tahay kontonna ay kismaayo tahay shaqooyinka ay qabtaan ayagay ku dhacaan waxaa jira dad badan oo la caawiyey tusaale kaamamka barakacyaashaoo kale meelaha ugu badan oo shaqaaqooyinku ka dhaceen gabdho la kubsaday baa jira dad la dhibaateeyey baa jira kiisaska noocaas oo kale markii hay-adihii loo gudbiyo waxay iyaga kusii xiraan waxaa jira goobo caafimaad oo ay u baahan yihiin oo lagu xiro waxaa jira booliiskii qeybta maaragtay qeybo waxaa jira ushaqalaho ushaqeeya oo lagu sii xiro si dadkaas loo caawiyo dhibaatadiina loo suuliyo dadkii dhibta geystana haddii lasoo qabto ilaa mataqaana dawladuna laamaha dawladana geeskooda ay ka shaqeeyaan ilaa heer maxkamadeed lala aado kiisas badan waxaa jira la xaliyey lagu guulaystay dadku ku dhacayna ee wax loo qabtay waaya waa mahadsantahay xamdi cabdiqaadir haye maxaa ku dar lahayd absafu aad waa mahadsantahay horta barnaamijkan sanadkiisa labada noo bilowday barnaamijkan waxaa waaye haddii kabariye ahaan oo anaga aan ka sheekeyno so waa soonkan soonkiisa ama ramadaanka ramadaankiisa magaalada waxaa ka jirtay ayaalweero ayaalweeradii haween waxaa dhacday anigu aan kasoo baxay xaafadaha kamid xaafadaha kismaayo ayaa waxaa arkay caruur oo xilligaas isdhagaxaynayaan oo xilligaas haddaan qof wadada maraya xilligaas dhib loo geystay idana anigu halkaas gaariyaan wadanay idana sawiro iyo video kasoo duubay idana barnaamijkii kadib ugu dambeyntii waxaa ka jawaabay tiamkan oo ewar championka iyo laamaha amniga oo xilligaas booliska ah ugu dambeyntii barnaamijkii adiga adiga waa lagu guuleystay waxaan kaloo jirto faa-iidooyinka ay u leeyihiin bulshada reer jubbaland barnaamijkan horta ewar jambionka wax badanaa soo qabtay tusaaleaan hadda kan ha arrimaha ha so tusaalaha habeen horaad oo kale waxaa dhacday xaafadahan daabianba oo kale dhibaatayadaa ka dhacday dagna adiga isla xilligaasi waxaa loo waayay gudoomiyaha xaafadda suna xilligaasi waxaa u waayay laamaha amniga meeshii waa la imaaday ha tiimkii xilligaasi operationkaas ay wadeen waa laga qabtay oo waa la xiray alxamdulilah adiga marka so iwar jabion maana faa'iidooyinkaasa kan leeyahay aada umadsanta waayahay waa mahadsantihiin weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkan gaarka ah oon kaga hadlayno digniinta xilliga hore iyo ka jawaabista deg dega ah oo dabcan ay marti noogu yihiin dad dabcan bulshada muhiim u ah islamarkaana barnaamijkan wacyigelin aada u wanaagsanna bulshada ka siinaya waa faadumo maxamed cabdi oo ah guddoomiyaha ururka haweenka iyo sidoo kale ubax yuusuf cadaani oo iyadana ka socota jaamacadaha ama ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha iyo mawluud xasan dheer oo ah isagana xogayaha dhalinyarada xamdi maxamed yaasiin iyo sidoo kale cabdiqaadir cali cabdi oo iyagana ah dabcan wariyaasha ka howlgala magaalada kismaayo dhegeystayaasha ayaa iyagana qeybka barnaamijka dhegeystayaal saaro idinkugu sheegay dib ayaa iyagana ugu laabanaynaa kaalintooda ayaan siinaynaa si ay dooda iyagana uga dhiibtaan aragtiyahooda iyo su-aalaha ay qabaan ay weydiin lahaayeen dabcan guddigan iyo martida barnaamijkan maanta qeybtan nagala ah si ay uga dhiibtaan aragtiyahooda iyo fikradahooda ku saabsan mawduuca miiska noo saaran laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka uga qayb qaadato aragtidaada aad uga dhiibato labo toddobaatan iyo siddeed waayahay waxaan siinaynaa fursad dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay toos usoo beegsan karaan dhegeyste ayaa ku jira qadkaan siiyo asalaamu calaykum waayahay macalin waan kusoo dhaweynaya barnaamijka mala socotay haye gudagal waayahay dabcan waa digniyaha hore iyo sidoo kale ka jawaabista deg dega ah waya
fikirkaasaan kadib waxaan oran lahay waa jawaabista waa mar wax mar walba loo baahan yahay waa in marka dadkaas oo cabashada wax wal soo dabanayo in wax loogu qabto waa mar mar walba waa loo baahan yahay in wax loogu qabto waa mar mar walba wax mar walba loo baahan yahay waay waya
marka waxaan oran lahay hadda dadka wax loo qabto ayaan dhihi lahay jawaabtan halaga jawaabo ayaan dhihi lahay jawaabtooda hala siiyo waa gat wax su-aal ama qabtaa marka ud weydiin laheed oo kale markay noqoto aragtidaas laga soo tago
maya wax su-aal weydinaya ma jiro way waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay macalin aad waa mahadsan tahay waa uga mahad celinaynaa weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oon uga hadlayno digniinta xilliga hore iyo ka jawaabista deg deg ah barnaamijkan waa un barnaamij wacyigelina islamarkaana la rabo bulshada lagu fahansiiyo in dhibaatooyinka intaysan dhacin ka hor la ogaado si islamarkiiba looga jawaabo martida ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa iyadoo waktigan uuna haayo dabcan waxaan siinayaa guddoomiyahan hal mar kusoo dhaweynayaa marka ay noqoto hanaankan oo kale markay noqoto sidee hanaanka digniinaha xilliga hore iyo ka jawaabista deg deg ah uu u caawiyaa bulshada ka hor inta aan laga jawaabin arrintan iyo sidoo kale faa'iidada uu leeyahay bulshada mar kale aad waad mahadsan tahay barnaamijkan inta oyna wax dhicin haddii laga jawaabo oo lasoo sheego la yidhaho halkaa dhibaata ka jirta waxay waa laga jawaabayaa oo markiiba waxaa ka jawaabaya dadkii xaafadaa joogay ama maaragtay ama goobtaa joogay sidaan horeyba kuugu sheegay haddii aan xog la helin waxaa laga yaabaa in barnaamijku sii ballaadho laakiin haddii markaaba xog laga helo oo la ogaado waxyaalaha kasoo socda meesha waxay doonaanba ha ahaadeen yaan hal dhinac u qaadanin dhib kasta oo qofkaas wax kastoo qof bili-aadiya dhibaya oo degniin laga soo sheego degdegka jawaabis deg degana u baahan waxaa muhiim ah in la gaarsiiyo meeshii ay u baahnayd haddii markaa guddiyaasha xaafaduhu sidii aan horeyba kugu sheegay ay wax ka qaban karaan in markaaba halkaa lagu joojiyo oo laga hortago haddii lagu hortagkari waayo ay arkaadaan inay arrintani ka xoog badan tahay oo gacan dawladeed u baahan tahayna in loo gudbiyo laamihii dawladda si arrintaa looga qabto marka waxay faa-iido ugu tahay dhibaatooyin dhici lahaa ayaa istaagaya haddii laga hortago taas wey wa waa gartay waayahay waxaan siinayaa ubax maxay yihiin tallaabooyinka uu qofka qaadi karo haddii uu arko ama uu la kulmo khatar amni
waa mahadsan tahay haddii qofka uu arko khatar amni waxyaaba uu qaadi karo waxa weeyaan horta kow in maxaa la dhahaa uu usoo gudbiyo guddiga iwa championka oo aliwanin al response ka shaqeeyo guddigaas waxay la wadaagayaan guddoomiyaha guddoomiyahana isla markaas waxa uu la wadaagayaa laamihii amniga oo markaas ku siiya si looga jawaabo oo saameynteedana ay u yaraato
waayahay waa maadsan tahay xogay maxaa ku dar lahayd waayahay isla su-aashaas qof haddii uu la kulmo khatar amni siduu dabcan aan siiyo degeystaan halmar aan siiyo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومع إبراهيم ومركز رسول الله بدي aye macalin waxaan rabaa inaan aan fikrigaan wax kaloo igu soo dhacay rabaa inaan ku beeriyo ma garat waayahay marka waxaan rabaa markay waxa dhacaan intay aan dhicin ka hor waxaan rabaa wixii ayagoo dhacayaan oo ay dhici rabaana goobjoog u noqday marka waxaan rabaa meel aan kale soo xiriiro sidii wixii ay u dhiceen ayagu baaqsan lahaayeen marka intay kale xiriiri karaa marka nambar waxay soo wici karaa waayahay waa waa dabcan faahfaahinta waa lagu siin doonaa dhegeysto dabcan raadiyaha waayahay guddiga ayaa kula socodsiin doonaa dabcan waa mahadsantihiin dhammaan waa idin salaamaya martida iyo guddigii dhammaan inta istuudiyaha martida dhammaan waa idin salaamaya aad waa mahadsan tahay waa waa waa kaa mahad celinaynaa haye xogayaha ayaan siinayaa maxay yihiin tallaabooyinka xogay uu qofku qaadi karo haddii uu arko khatar amni cabdisaaq oo aada waa mahadsan tahay haddii uu qofka shaksiga uu arko arrin khatar ku ah ama lid ku ah ama ka hor imaaneyso xaaladaha amniga iyo isku socodka bulshada waxyaaba ugu muhiimsan waxay tahay horta iwar champion waxay la shaqeeyaan waxay tahay guud ahaan waxay la shaqeeyaan gudoomiyaasha xaafadaha waxay ku kooban yihiin ku wada jiraan dhammaan xaafadihii ee magaalada kismaayo khatartaas markay arkaanna waxay u gudbinayaan shaksiga markuu arko wuxuu u gudbinayaa iwar champion iwarkana waxay la wadaagaan gudoomiyaha xaafadda gudoomiyaha xaafadana wuxuu wakiil aga yahay dowladdii halkaas ayada iyadu kula wadaagaya xogaan saan ognahay waxay leedahay faa-iidooyin fara badan waxaana ka shaqeysa ama qeyb ka ah bulsho qeybaheeda kala duwan ha noqoto dadkii naafada ahaa culummadii haweenkii dhalinyaradii ganacsatadii dhakhaatiirtii warbaahintii intaba qeyb ay ka yihiin barnaamijka marka cid walba oo aragta khatar waxay la soo wadaagi kartaa ama guddoomiye xaafadda ama iwer championka ah xaafadda ayada ah ee ka shaqeynayo
wa waa garta waa mahadsan tahay waayahay cabdiqaadir ayaan siinayaa isagana ka mid ah wariyaasha barnaamijkan martida noogu ah waa maxay faa-iidooyinka ay leeyihiin digniinaha xilli hore halkii la sugi lahaa inta uu dhibka uusan
dhicin aada u mahadsan tahay cabdisaaq horta faa-iidooyin badan uu leeyahay barnaamijkan ewar championka tusaalean hadda shaqaaqooyinka ka dhaca sida dariska oo kale waxyaabaha oo xilligaas isdhihi karo ilan in oo bulshadii la fahansiiya qayb ka ahayn shaqaaqooyinka inta badanna aaday u fara badan yihiin ha noqdaan shaqaaqo oo daris ah ama shaqaaqo xilligaasi ha noqoto family marka so saas darteed hadda wey waxaan waxaa loo sameeyey timima xilligaasi ka shaqeeyo arrimahaasi si guuda system aan leenahay oo anaga hogaasan aan soo gelino sifo barnaamijyadaasi looga hortago aada umahadsan tahay waya waa mahadsan tahay waa waa hagaag ma jiraan ma jiraa qof idin ka mid ah oo nala wadaagi kara tusaale ku saabsan shakhsiyaadka horseedka u ah ee hanaanka digniinta xilli hore ka hor inta uusan dhib ka dhicin ma jiraa waayahay agaag su-aashaas aan ku celiyo ma jiraa qof idin ka mid ah oo nala wadaagi kara tusaale ku saabsan shakhsiyaadka dabcan horseedi kara ama horseedka u ah hanaanka digniinta xilliga hore ka hor inta uusan dhib ka dhicin ma jiraa dabcan haa qof hormuud u ah barnaamijkan inta uusan dhicin ee dadka waayahay
waa tahay oo markii dhibaato ay dhacdo kaleetood si deg dega loogu soo gudbiyo si ay usii gudbiyaan waxaa kaleetoo rabaa inaan intaas raaciyo waxaa jiro su-aalshi uuna weydiiyey macalin ibraahim oo dib noogu soo noqday lambarka gaaban oo xogta uu kula soo wadaagi karo waxaa weeyaan labo saddex saddex toddobo labaatan iyo saddex soddon iyo toddobo lambarkaas ayaa lasoo wadaagi kartaa xog walba bulshada ku saabsan dhexdeeda waa labaatan iyo saddex soddon iyo toddoba
waa hagaag waayahay martida ayaan dib ugu laabanayaa dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkan gaarka ah oon uga hadlayno digniinaha xilliga hore iyo ka jawaabista deg deg ah martida ayaan dib ugu noqonaynaa iyadoo aan isku dhex wadayno dhegeystayaasha iyagana qeyb ayay nagala yihiin saan hore u sheegnay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar su-aal aragti waxaad qabto waan soo dhaweyneynaa intaba si weyna dhegeystayaasha inay u fahmeen ayaan rajeyneynaa maadaama mawduucan aad ay u faahfaahiyeen martida qaybahooda kala duwan waxaan rabaa inaan dabcan su-aashan weydiiyo guddoomiyaha iyo sidoo kale martida kale maxay yihiin caqabadaha gaarka ah ee haweenka iyo kooxaha la hibsooco ay kala kulmaan marka ilaamaha amniga u gudbinayaan khataraha amni
aada baa umahadsan tahay caqabadaha ay kala kulmaan waxa weeyaan de haweenka boqolkiiba sagaashan boqolkiiba konton ma tababaro xoogaalla ma aha oo maaragtay ma ogaan karaan meelaha ay dacwada u gudbin lahaayeen laakiin inta fahansan caqabado ma haystaan oo waxaa laga yaabaa inay iyagu qareemo yihiinba oo doodihii degeli karaan laakiin dhibaatooyinka jira gabdhaha barakacayaashii gabdhaha edbiska gabdhaha aan xogta ogeyn ayay caqabado ku tahay meelihii ay u dacwoon lahaayeen waa garta caqabad tusaale ahaan la kulmaan oo kale waxaa waaye in aynay haddii xataa ay stationkii tagto ayna maaragtay meel ay u marta garanayn caqabada kala jirta waxaa weeyaan in kiiskeediiba inta ayna dawladda gaadhsiin odayaal dhaqameed ay la wareegaan ay maaragtay halka kiiskeedii ku baabo haddii xataa tacadi u gaadho marka caqabadaha jira kuwaas weeyaan oo haweenka guu haya kuwa wax bartayna dee oo traininada bartay oo aqoontooda capacitigooda la dhisayna waa kuwo raadsan kara xaqooda oo haddaba halkan waxaan ku fadhinaa laba wiil iyo saddex haweena waxaana cad in maaragtay gabdha wax bartay meesha ay fadhiyaanoo ay wuxooda ay dhacsan karaan ama doodi karaan marka inta badan waxaa dhibaatooyinka ku dhacdaan oo aan caqabadaha ku dhacaan waa gabdhaha ilbaaska iyo barakacyaasha iyo dadka maaragtay aan fahansanayn in haweenku ay
kooxaha la heebsoocayaana ka horan caqabadaha kala kulmaan markay mawduucan u gudbinayaan oo kale hay-adaha amniga iyo dabcan cidda ku shaqale inay ka jawaabto waan kaaga jawaabo waa qolyaha maaragtay qolyaha la haybsooco inkastaan cid la haybsooca jubbaland aysan jirin waa qolyaha odayaasha odayaasha ku noqnoqdo oo yidhaahaa reer hebel waa naga xoog badan yahay odaygooda dhaqanka ama wato taas
hay abdiqaadir maxaa kudar lahayd aada waa mahadsan tahay horta ereyga heebsooco waa erey siyaasadeed waaye sidiis banan horta dumarka oo xilligaasi oo la heebsooco oo kale caqabado badan adag waa la kulmaan sababto ah ileen haddii ayada xilligaastii oo caqabadahaasi waxaa ka mid ah tusaalehan kasoo qaata maanta tacaddi baa loo geystay iyada dan waxaa tagtay stationkii markay stationkii haddii iyada ay tagto dan waxaa la rabay in xilligaasi arrinteeda qareen loo qabto oo loo doodo saas darteeda duwaysow odayaashii iyo waxaas waxaa kala kulmaysaa dhibaato badan oo caqabad ah saas darteeda waxaan leeyahay bal goobaha laamaha amniga in xilkaasi la shaqeeyaan dumarkaasi aada masanti
waa garti yaa wax ku daraya mawduucaas ama su-aashaas ku saabsan ma jiraan caqabado ay la kulmaan haweenka iyo sidoo kale dadka la heebsooco marka ay tagaan xarumaha iyo sidoo kale stationada iyo meelaha dabcan hay-adaha amniga ay joogaan run ahaantii cid hadda la heebsooco ama cid shaksiyaad xaqiisa dhacsan waaye ama meel aadi waay inuu jiro umalaynaayo tusaale waxaa kugu saabsan haddii qofkan uu dhacdo ay ku dhacdo fal uu ku dhaco isagoona cid kale ula gudbinin wuxuu soo wici karaa lambarka gaaban oo hadda la sheegay oo labaatan iyo saddex soddon iyo toddobo wuxuu halkaas xogtiisa ayadoo brefat ah uu ku gudbin karaa uu la wadaagi karaa tiimkii gacanta ku hayay xogtaha ayadana ayadoona banaanka usan u bixaynin waxaa lala socodsiinayaa cid walba ay qusayso marka ma ahaan karto mana jirto cid macnaha xogteedii ama dhibaatadeeda hadda meel gaarsiin weyso qof walba oo arrimahaas la kulma ama tacaddi la kulmana waxaa loogu jawaabaa sida ugu daqsinaha badan uu usoo gudbiyey waxya dhibaatooyinka asaga marka ayada haysatay barnaamijkan oo run-aantii markuu kusoo biiray saaxadda uu kusoo biiray magaalada kismaayo iyo guud ahaan dalku kusoo biiray wuxuu noqday barnaamij wax weyn ka bedelay bulshadii inta badan la qarsan jirtay waxyaabaha dhibaatooyinka ama urkutaalada qabtay iyo hadda kaga faa'iidaysanayaan inay shee soo bandhigi karaan xogtoodii wax meel walba ay geysan karaan runaantii barnaamijkan iwar champion waa barnaamij aan ku boorin lahaa dhalinyarada reer kismaayo inay ka faa'iidaystaan ayna la shaqeeyaan dowladooda barnaamijkana ma aha keliya barnaamij taabanayo haweenka xaggeeda waa barnaamij si guud bulshada u taabanayo haddii la dhahaa arrimihii khilaafaadkii haddii la dhahaa shaqaaqooyinkii iyo qoyska haddii la dhahaa dhulkii wax walba oo dhacdo ah masiibooyinkii wax walba oo dhacdo ah dagaaladii wax walba oo dhacdo ah jiro marka iyada si usoo wariyaan waqti hore ay usoo gudbiyaan islamarkaasna aga jawaabaan laamaha amniga taasaana lagu heli karaa amni waaro iyo isku xirnaan bulshada waayahay wa waa hagaag weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo dabcan gabagabadii ayaan kusii siqaynaa martidana waan uga mahad celinaynaa dabcan mar kale ka qaybgalka iyo sidoo kale sida ay doodan macnaha leh ay si guud ay u wadaan waayahay waa hagaag waxaan siinayaa xamdi maxamed yaasiin oo iyadana dabcan ka mid ah gabdhaha wariyaasha ee ka howlgala ee magaalada kismaayo maxay yihiin caqabadaha ka jira xalinta kiisaska jinsiga ee ku salaysan sideese loo hagaajin karaa ama sidee dabcan xal loogu heli karaaba waa mahadsantaha cabdirasaaq mar kale kiisaska tacadiyada jinsiga la xiriira inkastoo marba marka ka dambeysa ay soo yaraanayaan bulshadiina fahamkoodii uu sii fiicnaanayo haddana weli waxaan dhigi karnaa dee waa wax adduun anaga naga horumarsan oo dawlada anaga naga horumarsan oo waaweyn wax ka dhaca waayo marka caqabadaha ka jira waxay tahay kow bulshadii waxay u baahan yihiin wacyigelin inta hadda aan wadna iyo inta la wada kasii badan bay u baahan yihiin sababtoo magaalada kismaayo hadda way baaxad weyn tahay deegaanaha hoos yimaada soo meelahaasoo dhan wacyigelinta inay gaarto hadda waxaanu maraynaa state gabdhihii ama dadkii tacadiga loo geystay rag iyo dumarba waa loo geystaa horta qofkii wixii ku dhacay inuusan qarsan qofka ugu dhow uu sirtiisa iyo xogtiisa ku aamini karo uu u arko mas-uul uu la wadaago qofkaasna hay-adihii ay qusaysay s w c oo kale cidda kaleoo ka shaqaysa booliskii loo gudbiyo sidoo kale waxaan maraynaa state hadda odayaashii dhaqanka xataa lagu soo daro barnaamijyadan socdo si looga suulo oday dhaqameed inuu mataqaanaa qol wax kusoo xirta ama meel hoose oo wax ku xaliyo oo ayaga laftigoodii laakiin dabcan odayaal waxaa jira ayagana door ku leh oo wacyigelintii iyo garta iyo soomaha garti way kuleeyihiin waa kuusoo wadaa odayaasha waagi hore waxaa jiri jirtay gabar maanta haddii inta ugu badan dadka tacdiyada la kulmo markaan ka hadlayno soomaaliya joogno ama dhibaatada loo geysto waxay u badan yihiin dumarka weliba kuwa nugul i d b cyada iyo meelaha lamidkaa jooga soo gabadhii haddii maanta tacadi ay la kulanto waagi hore waxaa dhici jirtay wacyigelin badan maysan jirin dadkii meela kiiskoodii la aadaan maysan aqoon odayaashii dhaqanka isugu imaan jiray sheekadii hoos baa loo xalin jiray maadaama wax dhaqan ku xariiro ceebeynana uu jiro oo ay ka baqayaan gabadhan beri mataqaanaa in lagu ceebeeyo kiiska hoos loo xaliyo ama ninkiiba lagu daro laakiin hadda statekaas waxaan aaminsanahay inaynu kasii gudbayno oo xataa odayaashii dhaqanka ay maraayaan inay bulshada laftigoodii la tashadaan inta yar ay weli ku hartayna waan rajeynaynaa wacyigelinta inay gaarto waa uga mahad celinaynaa s w a c oo aan la wadaagnay odayaasha in lagu soo daro ayagana go-aansada odayaasha laftigooda ay qeyb ka yihiin barnaamijyada wacyigelinta marka caqabado way iska jiraan weli laakiin caqabadahaasi waxaan rajeynayaa sanadaha sii socda hadduu barnaamijkan iyo barnaamijyo kaloo lamida ay sii socdaan xataa hay-ada hadda barnaamijka wada s w c softwall baa iska kaashanaya iyagaa dadka tababaray waxaan rajeynaynaa kontonka qof oo kismaayo ay tababareen markii hal sano kadib mawdu mashruucan uu dhamaado ama barnaamijkan ayaga ay wadaan uu dhamaado in tiimka ay sii dhisnaadaan dadka ay isku sii tashadaan tiimam kale ay sii tababaraan wacyigelinta mataqaanaa aysan halkaa ku ekaan ilaa bulshadeenu ay ka gaarayso meel qof walba xogta uu hayo uu usoo gudbiyo cidda munaasabka ku ah dhibkana loo suuliyo waa mahadsantahay aada umahadsan tahay waxaan siinayaa ubax guddigu siday dabcan u caawiyaan marka ay noqoto dadka aan ka midka ahayn sida odayaasha culamo udiinka haweenka iyo qeybaha kale ee bulshada muhiimka ah sidey dabcan ayagana idinkagala qayb qaataan barnaamijkan
waa mahadsan tahay dadka bulshada muhiimka u ah siday barnaamijka nagala qayb qaataan waxaa ka mid ah in horta maxaa la dhahaa kow ay nagu tixgeliyaan shaqada bulshada aan u hayno sidoo kaleetood waxay nagu caawiyaan ama nagala qayb qaataan barnaamijka inay ayaga naftirkooda ay ka shaqeeyaan oo dhibaatadii bulshada dhexdeeda ka jirtay ay soo gudbiyaan si aan ugu helno cadaalad si aan cadaalad ugu helno kees walba bulshada dhexdeeda oo quseeyo wuxuu u baahan yahay cadaalad cadaaladii aan raadinaynay oo qof walba cadaalad aan u rabno ayaa qeyb nagala yihiin si qof walba oo la dhibaateeyey uu u helo cadaalad
waayahay waxay ahayd dood xiise badan balse intaan soo afjarin waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo martida qiimaha badan waxaanan dabcan ka baranay hanaanka digniinta xilliga hore iyo sidoo kale ka jawaabista deg deg ah muhiimadiisa iyo sida ay bulshada dabcan uga howlgeli karaan khataraha inta aysan dhicin sidoo kale dhegeystayaasha iyagana waa uga mahad celinaynaa aragtiyahooda iyo fikradahooda kala duwan ay barnaamijka nogala qayb qaateen iyo sidoo kale kuwa kale ay gaartay digniintan iyo sidoo kale wacyigelintan ku saabsan in laga hortago digniinta islamarkaana laga jawaabo inta aysan dhicin waxyaabahaasi waa uga mahad celinaynaa dabcan martida barnaamijkan sida wanaagsan oogala qayb qaatay barnaamijkan waxaa iska kaashaday xarunta daraasaadka haweenka soomaaliyeed ee s w s c iyo sidoo kale hay-adda safe wall dabcan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan waxaad ka dhegeysanayseen radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad ayaa idinla socodsiinayey daawud cusmaan cali alkhazaala ayaa dhanka farsamada noo fadhiyey intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah nabadgelyo